kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadaha ee aweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhagaysan karaan idaacadda f m-ka v o e dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal ibir todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad kama marna xubintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xifradda frilancerka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas masiibooyinka dabiiciga ah colaadaha iyo shiralka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qayba ka mida bulshada ay laxaadooda ku waayaan taasoo sababta in shakhsiyaad badqabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysyo dhinaca nolosha ah kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan wax uqabashada qoysaskooda fani saaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayey weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho faahin oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha waxaan ka waraysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdheebin bulshada naafada ah waa dhowahay waan islaama dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin waan islaama waxaan ka imaaday magaalada muqdisho muddo labiyo toban sana aan ku noolaa qaxootigan waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho gaari ayaan iska watay qoruux iska shaqaysta oo nololmaalmeedkiisa dhacstaan ahaa yacnii tuuga gaariga aan watay ugu rasaasiday yaan lixaadkii ku waayey kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee wadankiina waddan dagaalla ka socdaan uu yahay anna qof disaabal aan noqday waxaan go'aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka kenya waxaan imaaday labadii kun iyo tobankii aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab ilaa anoo hamigeyga iyo rajadeydu ay tahay inay nolosheyda wax iska bedeli doonaan ilaa wakhtigaa iyo hadda wakhtigaan oo labadii kun iyo saddex iyo labaatanka la marayo wax isbedela maan hayo muddo toddoba sana ahaan waxaan sugayey falay ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane wax rajaa kuma hayno waxaan markaa kabacdi aan bilownay maadaama bulshada aan ku dhex noolayn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dudujinta usoo jira intaba aan wax rajaahoo maaragtay aan nolosheenna wax ka bedela aan ka weynay waxaan go'aansaday ama yacnii aan go'aansanay inaan nolosheenna annaga aan maarayno horta yacni bulshada dad wanaagsanna way ku jiraan dad yacni si qaldan u fikirana way ku jiraan oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan laakiin sida badan dadka yacni waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadigaa loola dhaqmay aysan loola dhaqmin waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yacni oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay waxaa dhacda inay baabuurtu macnaha markayna qaadayan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baabuurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba ama yacni ay isdhahaan qofkaani lifdio kaa rabaa oo qof dhisoobalaho qof lacag ku siinaayo ma ahan qofba noocuu raba ha aamino laakiin sida ugu badan yacni baabuurtu nooma istaagaan aniga horta markaan dhabta kaala hadlo aniga shaqadeyda waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad turkiya ay siisay oo oo siddeetan dollar inay ahayd aan u malaynaa waxaan marba heeraan kusoo noolaa mar kaaraan ku gedgedi jiray mar yacni qalabkan oo maarata raadayaasha iyo wax lagu sameeyaan ku gedgedi jiray mar marba yacni heeraan soo maray alxamdulilah hadda waa aragtaa umalaynaa meesha dabakaada yirista ahoo labada mitir ahaa guriga dhexdiisa iga dhisana xataa meel bannaan iguma dhisna ma awoodo inaan macnaha meel gurigayga xataa meeshaa bannaanka inaan ka dhisto ma awoodo waayo dhaqaalaha aan haystaa ima saamaxayo inaan wax ku dhisto iyo inaan ayaan ku ganacsado ma jiraan hay-adana taakuleeyey ama yacni waxaa jira dadka qaxootiga level wooda loo sameeyaa waxaa dhaqaalaha waxay haystaan wax loogu daraa ilaa hadda ma hayno wax hay-adaho maaratay level wood noo sameeyey oo waxaan dareemayaa inaad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nololeed aad samayso bal ka waran qaabka noloshaada aada uga soo saarato miiskan yar ee ku caamiran alxamdulilah nihow dadaala intaan dadaali karan dadaalaa kolleyna hadda cid aan ku tiirsanahay oo dhaqaala macnaha igu soo kordhisa ma jirto aniga unbaa mar walba waxaan ku dadaalaa sida maaratay aan si aan dhaqaalahayga sare ugu qaadi lahaa marka alxamdulilah abowmacaane waan uga maarmay maalin walbaba inaan qof gacanta u horsano aan dhahno hanala caawiyo ama wax nala siiyo kontonkayga shilin shantayda boqol maaratay adiga noloshayda maalintaas wixii aan cuni lahaa waa ka maraystaa cidna wax ma weydiisto waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysa bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna n guryaha iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan aan marna ku fikirin wallaahi qof kasta oo disable ah ama qof dhallinyara ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay noloshooda ayaga ay sidii ay ula tacaali lahaayeen ay ka fikiraan oo aysan qof yani kaleeto aysan gacanta u horsanin aad ba umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa fahmi isaaq raage oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabow cali fashion wuxuu ka mid yahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sanada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku haleelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka waraysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah waa mahadsan tahay anuu maaragtay oo u safrahaya nairobi yaa shir baaburan shir baaburan gari noolashadii hal hal ilbaqsi ay ku igu bedelamtay anoo hiyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigi bay ila degtayba markii oo noolashadii iga bedelamta oo shirka aan gale waxaan arkaya oo saaxiibayaashii hore oo maarko iyo garaqamo jireen oo iga gadoomeen oo nin amaarto oo naafo oo biro wato aada soomaali badan oo ma kaalmeeyaan way maarata way takoorayn oo maaratay way yesayn ani markaan waxaan waxaan dhahay af ingiriis waxay dhahaan never give up ani markaan maaba yacni haa isma dhiibin oo noloshadii mida kale waxaa la dhahaa disability is not inability af ingiriis nin nin naafada maarata maarata hallugu naafa ku yahay oo maskaxadiis naafa ka maho dareenka naafa ka maho oo ma sidii hadda soomaaliya qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursanayo wiil oo naafa hallugu lahayn oo lama gursanayo waa la yiis laakiin ilaahayna saas ma ogolo qofka qofka maaratay oo marka hore caafimaad qabo oo nin nooloo naafafil naafagu noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhibin ma quusan ilaahay aan ku macdali farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajidka dadka naafadu waxay ku badan yihin inay masaajid aadaan oo la leho baarakallah fiikum aniga taas ma yeelin ani farsamo yaqaankaan gala marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa waxaana farsameeyaa guwaarida tagsiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeya aan gelinaa oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaaliya waxay ku dhahaan tabaseeri markaan tabaseerigaan bilaaba oo qaribu labaatan shan gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baraya laba markay bartaan waa eegada laba kala dana laba arqaan aan leeyahay oo arqaanka ani kan kale saddex arqaan waay markaa maadaama arqaan badan haysan laakiin labalabaan ku bara way barteen oo way iga dhaqaaqeen waayahay califashinow maxay tahay sababta ugu weyn kuu qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aada u qabato adigoo aan haysan qalab kugu filan haa taas waxaa way inaan noolashadooda maarata oo isku figlaadan oo noolashadooda maarata megan allah iyo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skillku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan waa tahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulshada ka codsanaysa maxay tahay alxamdulilah hadda laba laba arqaan baan leeyahay tii kaleo ani farsamo ku sameynay markaan waxaan codsanaya dee tobankoo arqaana heli lahaa oo yoonkiiba toban wiil iyo iyo maarata shan gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo sifa maaratay noolashadooda maarata ay ku waaraan aan jeclaan lahay dadka naafada oo maarata gobolkan degan iyukuna aad baa dhibaato qabaan waa la yasi lama gargaaro laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarata aan siiyo maarata farsamada oo maarata oo arqaanta sifa maarata ay noloshada ku waaraan waxaana jeclaan lahay inaan maarata oo caawiye aan helo oo maarata aan ku ku ku gargaaro sifa maarata oo farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan oo arqaama oo maarata oo liigu kordhiyo insha allah aad buu umahadsan yahay cali cabdi gaabow califashion oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka cawiiska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo stuudiya ee uula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo maxamed cabdi oo ku shaqaysata shaqa ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka waraystay sida ay ugu dhiiratay inay shaqadaa qabato iyo sida ay nolosheeda iyo taqoyskeeduba ugu tiirsan tahay waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka dayriyey mid ka mid a xilliyada ay inta badan soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga xaawo maxamed cabdi waa hooyo dhallinyaro ah oo haysata laba carruur ah oo ay aabbahood kala tageen oo ay keligeed koriso hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda frilaansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda n r c xaawo ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka beddeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaa la xaawo maxamed cabdi waxaan ku noolaa xerada xagardheer shaqada aan qabto waxaa la yidhaahdaa frilansa waxaan u qabtaa dad dad oo kala duduwan oo oo ka ah kanada maraykanka ay wixii wadamada yurub la joogo ayaan u qabtaa marka waxaa uga qabtaa through online ahaan ayaan u qabtaa project waxay igu soo direen emailka marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa hadana emailka ayaa ugu celiya kadib ay lacagta xagga igu soo diraan si fiican ugu faahfaahay dhegaystayaasha ee shaqada aada qabato xirfado way badan yihiin wayna kala duwan yihiin aniga waxaan qabtaa inta badan translation waxa la dhaho interpretation web research data entry web design waxyaaba noocaas ayaan qabtaa laakiin xirfado way kalaway badan yihin wayna kala duwan yihiin intaan intaas baan aqaana intaasaan ku qabtaa
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan sidee baa isu heshaan sidee u wada xidhiidhaan dadkan u qabana waxay iga soo qabtaan qadka waxaa jirto balatformo kala duduwan like upwork bruce dot com linked in facebook xitaa meelahaas ay iga soo qabtaan dan waa ila soo hadlaan emailka igu soo diran adivart markaas aan ka aqbalaa markaan ka aqbalo waxay dhahaan projectigaasaan haynaa ma noo qaban kartaa haayaan dhahaa dan way iisoo diraan ofarka markay iisoo diraan waan u qabtaa shaqadooda muddadii aad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo taqoyskaaga wallaahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeyd familka waxaan la degnaa hooyo anagoo qoys ah anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa nolosheedna ma fiicneen markii laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha waxyaaba badan ayaa iska bedelay waxaan noqday qof oo isku filan oo guri gaara degan iyada labadooda caruur degan ayaa noqday shaqadan sidee bay ku anfacday sideese ugu maaraysaa nolosha qoyskaaga wallaahi marka kow aan bilaabayo horta waxaan ku ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aa ka hesho marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso kadib waan samaystay markaan samaystay n waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray sida bangi akoonta bangi ii furan akoonkaas ayaan ku shuban jiray marka ii badatona waxyaano waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa marka hooyo iyo dad kale iisoo bahdaana waan ku caabiyaa ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ayay ku xidhanta horta sha- shaqada waxay ku waxay ku waxay ku xiran tahay sh- shaqada qof kuu soo diray clientga clientin qaar waxaa jirto lacag yar ay ku siinayso qaarna waxaa jirto lacag badan ku ku siinayso sida shaqada ay ku xiran tahay project ay ku xiran tahay project simple juri iyo project oo long ah marka project hadduu yar yahay lacagtiis way yar tahay project hadduu dheer yahayna lacagtiis way badan tahay ugu yaraan waxaa iga soo gasho boqol konton mise laba boqol oo dollar ayaan bishii ka helaa laakiin ka badan waan waan waan- waan heli karaa marka projectadu uu eh, dheer tahay camal waxaa laga yaabaa in shan boqol iyo lix boqol meelaas inaan ka helo waxay ii sheegtay inaad gurigan gadatay ee, markaa ka horna aada hooyo la noolayd baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto ee, dhaqaalahaad ku gadatayse ma shaqadana ka shaqaysa horta markaan shaqada saas u helay ee guri ma lahayn maamad ayaa la dul noolaa maadaama xaas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ah heshay lacag fiican kaa soo gelayso waa inaa guri gaar adig ku ah inaan gato ayaan guriga oo ku ku fikiray kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayana ayaan maqlay kadib waan gatay asaga waxaan ku gatay lix boqol oo doolaraan ku gatay kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday een, afar kun iyo shan boqol oo doolar iga baxday gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo dardaro afar kun iyo shan boqol ayaa iga baxday hadda laakiin anaa anaa iska leh waxay aad laba sa- laba sano ka hore ahayd waa tahay waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsana alxamdulilah sida hore ahaan hadda ma ihi waxaan dhahay qof isku filan oo qofna ooga baahaneen maanta oo rabbigay i abuura bis ayaan u baahanay qof bini aadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto waan isku filanahay alxamdulilah shaqadana ma tahay mid joogto ah oo aad isku hadlayn karto ma shaqada mid joogta ma aha wax laga yaabaaba bil xataa inaan shaqo helin waxay- client inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa marka mid joogto socoto ma aha marna waa adiga kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa marna way kaa densanaani waa sidaas Ee, marka adiga lagaa yimaado iyo carruurtaada ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso wallaahi waxaa jirta gabdho badan een, markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayni laakiin ka- ka- ku khasaare oo ka dhacay camal kadib waan dhiirigeliyey waxaan dhahay een, meeshan shaqaa taalaa xirfadaas waa inaad barteen barta markas kadib way barteen hadda way ka faa'iidaystaan wayna ka shaqaystaan Ee, dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagoo aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan sideba u caawisaa haa way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii markay isoo baxdaanba waan waxaan adi- aan awoodo waan siiyaa
markaa imise ka kooban yihiin qoyska hooyo annaga shanaan nahay maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay toban iyo labo toban iyo labo qof aan nahay Ee, ka hor intaanaad shaqadan bilaabin nolosha qoyskaaga maxay ku tiirsanayd wallaahi waagaas waxaan u shaqayn jiray hay-ad hay-adaasna waxaan ka qaadan jiray sideed kun sideedaas kun unbaan ku tiirsaneen aan isticmaali jirnay balse hadda markaan shaqadan helin kadib ee waxyaaba badan ayaa iska bedelay waxaan noqday qof isku filan oo oo familkiisna caawin karo sideedda kun bis ayaan qaadan jiray sideedaas kunna igama filneen qoyska kuma filneen sida aniga u rabo waxba uma qabsani karin waxaan rabo ma samaysan jirin ma samaysan karin shay maanta haddaan u baahdo ma gadan karin laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana waxayaa wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa qoyskeena waan ku caawiyaa sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato wallaahi xirfadan waxaa igu dhaliyay horta marka kow aan ku biirayay iyo center ah, aan baranay computerka inkastoo marka hore aan ku hamin jiray markaan iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto online-ka kadib computer ma aqaanin computerkas ayaan ku biiray labada kun toban todobada ahayd anoo dhiganahay ayaa xirfadan soo dhejiyey marka lasoo dhejiyey xirfadaas marka computerku ii dhamaaday toban waxaa lasoo dhejiyey labada kun sideedii toban iyo sideedaa lasoo dhejiyey bilowgeeda adi aa lasoo dhejiyey Een, markaas computer ayaan dhiganaya markaan dhameeyey kadib aan ablay gareeyey waa la isoo qaatay kadib dhadhaaba aan- aan- aan ku baran jirnay adi mu- muddo lix bilood ayaan baran jiray marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentashiba ayaan naloo bilaabay oo laba bilood ah marka mentashibku noo dhammaaday kadib kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombyuutar iyo qalabkiisoo dhammaystireena na siisay markay na siisay kadib ayaan shaqada bilaabay labada kun labaatankiyaan bilowday bishii lixaad meelahaas waxaa jira dhallinyaro adoo kale ah haween ku jiro qaarkood ay gorobo yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqaahi ma yaalaan wax la qabtana ma leh maxaad gabdhaha u sheegi lahayd maxaadse kula talin lahayd walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye ada haddaa nafsadooda aaminto oona go-aan qaadato heerka arabto waa gaaraysaa marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise ha mise marow ha ahaato mise sangalmadar ha ahaato mise gabar ha ahaato waa inay isbaraarujiyaan ay waxbarashada ee bartaan haddii waxbarasho aysan baran hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barta oo kale iyo xirfadooyin kala duwan ayaa jiraan inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ay fadhiga ka kacaan taasi waxay ahayd xaawo maxamed cabdi oo ah hooyo xirfadley ah oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabe toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal bulshada soomaaliyeed oo sannadahan ay aada ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xiliyo kala duwan cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada haddaba doctor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar haddaba doctor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato cunto waxaa loogu talagalay inaad cunta galabtii wixii kow iyo tobanka ilaa hal saac wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno hal saac kadibna inaad hor ka saaxata maaha waxaa samaynaysaa inaad soo socoto shaqo qabata isku day marka cuntooyinka waqtigaas hayta la cunayo oo markaad cunto kadib ama saddex saac afar saac haween cunto intaa cunto aad saaxanaysa is not good wax fiican maaha waxyaalo badan bay leedahay waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka waxa uu imaan karaa digestion baalkii wax la dhahay digestion disorder wax la dhahay ku dhacay waxaa ku dhacaya inuu qofka caloosha dax qurun uu ka qaada waxaa kaloo ku dhici kara inuu maaragtay gaas iyo wax ku kaxan ama ama mantaq iyo waxyaalo uu keena waxaa kaloo ku dhici kara inuu maaragtay habeenkii jirkiisa sidii la rabay cajis uu ka qaadi karaa kor xanuun uu ka qaadi karaa waxyaalo badana uu imaan karaa doctor maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay in wakhti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabbidda biyaha waa kan doctor maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya because qofka waxaa loogu talagala inuu cuntada cuno kadib wakhti uu qaata ama twenty minute kadib uu biyo cabo laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kuluwa shiraw hani aan la dhahay qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha marka biyaha because qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba laakiin waktiga ayada isla markaas cuntada aa cuntay ma fiicna inaa cunto waxaa fiican twenty minute inaad maaragtay qaadata waqti aa qaadata twenty minute kadib cuntada aa isticmaasha aa dherigta markaa dherig kadib twenty minute aa qaadanaysaa twenty minute ama thirty minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo waxaad cabi kartaa cabda markaad biyo cabtana waxaad samayn kartaa tiisinaad samayn kartaa oo socon kartaa kadibna maaragtay waxaa waye jirkaaga biyaha gelayaan because boodhiga wuu baahan yahay biyo
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan nala dhegaysta heesta barnaamijka
farayniga qaadmida midkaan doonayen calmaday u geey
dabaylaha meel kastiyoogo adduunyada wada marhoogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayen calmaday u gee mudantan jalaa marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo malado jiifkii maladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaha macaandhe ammaanku marinayaadhe marxaladiyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo malado jiifkii maladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaha macaandhe ammaanku marinayaadhe sidii ruux maranayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududubsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe sidii ruux maran ayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududulsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe dabaylaha meel kastiyoogo dunida dhex mushaaxayoogo adaanku maciinsadee maqaaliga qaad jacayla midaan doonayen calmaday u geeye mudantan jalaa dabaylaha meel kastiyoogo dunida dhex mushaaxayoogo adaanku maciinsadee maqaaliga qaad jacayla midaan doonayen calmaday u geeye mudantan jalaa u muuji maqnaansheeda inaan markastaba tabaayo adugu maliniyo habeendhe ogow kuumu hanayaadhe jacaylku madiixayaadhe kumeeleeyahay macaandhe u muuji maqnaansheeda inaan markastaba tabaayo adugu maliniyo habeendhe ogow kuumu hanayaadhe jacaylku madiixayaadhe kumeeleeyahay macaandhe sidii ruux maranayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududulsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe sidii ruux maran ayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududulsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka cawiyska adhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla